bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabih aجmaعiin ama bعdu qala اlimaamu abu ciisa التirmidiyu raximah اllah taعalى xadaثna cabd bn xumaydi qala xadaثnii sulayman bn xarbi whuwa abu أyub alwaashixiyu qala xadaثna xamaad bn slmta can haabit can أnas qaala kanat alyahuudu idaa xaadat ilmar'atu yahuuddu waxay ahaayeen haddii ay xaysho haweenta lam yu'aakiluuhaa waxba lama cuni jirin walam yushaaribuuhaa waxba lama aynan cabi jirin walam yujaamicuuhaa mana aynan jimaaci jirin oo uma galmoon jirin fi lbuyuuti guryaha dhexdooda walam yujaamicuuhaa fi lbuyuuti cafwan yacnii guryaha dhexdoodana ma aynan kula jiri jirin guryaha dhexdoodana ma kula jiri jirin fa su-ila الnabiyu slى اllahu عalayhi waalihi waslama nabigaa la su-aalay can dalika faأnzla allahu tabaaraka wa tacaala alla wuxuu soo dejiyey wayas'aluunaka can اlmaxiidi qul huwa adaa waxay ku su-aalayaan xaydka yacnii haweenka marka yani meesha uu xaydka ka socdo zamanka uu xaydka socdo xaydkii qul waxaa tiraahdaa huwa adan huwa isagu adan waa wax markaa yacnii qurun ah ama najaas ah faamarahum rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabiga wuxuu amray an yu-aakiluuhunna inay wax la cunaan wayushaaribuuhunna ay wax la cabaan wa an yakunuu macahunna fi lbuyuuti guryahana inay la joogaan ayb wa an yafcaluu kulla shayin wax walbaana inay sameeyaan maa khala nikaaxa jimaac iyo galmo marka laga reebo nikaaxuna marka waxaa laga wadaa galmadii baa laga wadaa inay u galmoodaan bis ha iska ilaaliyaan inta kale gurigana hala joogaan eewax hala cunaan hala cabaan ayb halkanna tirmidi wuxuu u keenay xadiidkan kitaabu tafsiir maadaama aan ku dhex jirno wayas'aluunaka can ilmaxiidi bay munaasab u tahay halkaa marka amaa axkaamta xaydka iyo waxyaabaha ku tacalluqdo horaan usoo marnay ayb faqaalat ilyahuudu yahuud waxa ay tihi maa yuriidu an yadaca shay-an min amrinaa maa yuriidu ma rabo oo ma doonaya ninkan nabigay ujeedan sal l l slama an yadaca shay-an inuu wax ka tago shayga oo min amrinaa annaga sha'nigeenna ka mid ah ilaa khaalafanaa fiihi waa nagu khilaafayaa shayga dhexdiisa wax uu doonayo inuu ma jiraan oo arrinkeenna ku saabsan ilaa waa nagu khilaafayaa arrintaa marka waxaa laga qaadanaya iqtidaau siraadi lmustaqiimkana siduu ku sheegay ibnu taymiya qofkan yacnii gaalka ah ama yahuudi ha ahaado ama nasraani ha ahaado marka isaga la khilaafo oo hadyiga daahirka ah iyo cibaadaadka iyo caadaadka iyo ictiqaadka intaba lagu khilaafo arrintaa iyadaa marka wuxuu ka wuxuu dareemayaa culaysay ku tahay waa kan hadda yahuudda dhahayaa ninkani waxba ma rabo amir arrinkeenna ka mida ilaa waa unna khilaafaya mukhaalafadaasna waxaa weeyaan arrin sharci ah ayay tahay waxayna gelaysaa ictiqaadka cibaadaadka iyo xataa caadaadka sidaas uu tilmaamay ayb qaala wuxuu yidhi fajaءa cabaadu bnu bishrin ayaa yimid wa usayd bnu xudayr ilaa rasuuli llaahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam nabigay u yimaadeen faakbaraahu bidalika arrinkaa ayay ugu warameenay u sheegeen wa qaalaa waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah yacnii yahuud inay sidaa dhaheen bay u sheegeen markaasay yidhaahdeen yaa rasuula allah afalaa nankixuhunna miyaanan jimaacaynin fi lmaxiidi markay xaydka qabaan xaydka dhexdiisa miyaanan ku jimaacaynin xataa maxay ka wadaan iyaga marka litaxsula almukhaalafatu alcaammatu attaammatu litaxsula almukhaalafatu attaammatu si marka mukhaalafa taam aba ay u timaado nimanku maadaama in la khilaafaba ay saa u dhibsanayaan wax walba marka waa ku khilaa xataa waa jimaacayna si aan marka aada ugu khilaafnon xoog ugu khilaafno ayb fatamacara wajhu rasuuli llahi sal l l slam nabiga wejigiisu waa doorsoomay oo waa carooday markaa waa doorsoomay xataa danannaa ilaa aan malayno ilaa aan malaynay annahu qad gadiba calayhimaa inuu ku carooday korkooda faqaamaa way istaageen fastaqbalathumaa hadiyatun hadiyad ayaa marka ka hor timid min labanin caano ah oo nebiga loo soo wado fa arsala rasuulu llahi sal ll ly slama fii aahaarihimaa nebiga raadkooda ayuu markaa usoo diray fasaqaahumaa waa waraabiyey dad buu kasoo daba diray marka waa hadiyadiibuu wax ka siiye caanihii facalimnaa waxaan ogaanay annahu lam yaqdab calayhimaa inuunan korkooda u caroonin meeshaan marka waxaa laga faa'iideysanayaa waxay tahay qofka muslimkaa sharci ayaa xiraaya shay walbaana inuu xad leeyahay ilaahay shay walbaa xad buu u yeelay yahuud iyo nasaare halla khilaafaa la yidhi khilaafkaas xad buu leeyahay waa inaadan adiga sharciga ku tumanin oo sharcigu haween xayd qabto in la loo galmoodo sharcigu xaaraanay ku tahay waa reebay iyagana marka labadan saxaabi ayagoo yahuud ugu darnaanayo oo isdhahaya marka si fiicanba marka oo taam ahba u yacnii u khilaafa meeshaa markii lasoo gaaray nebigu waa ka carooday walidaalika marka waxaa laga qaadanayaa qofku haddii uu yidhaahdo war intaanaad xad u leedahay inaad gaalka kula dhaqanto maalan wixii intaan ka badan sharcigu kuuma ogola oo dhib ah inaad isaga ku dhibto kuuma ogola laba dhibba marka meeshaa waa ka yimaadaan dad baa waxay u fahmayaan in gaalka la rabo markaas adee maxaa ka rabtaa buu leeyahay gaalka maa u doodeysaan ayb gaalka maa u doodeysaa adiga mooryaan maa tahay marka wuxuu rabo sharci ka dhiganayo adigana saasaa lagu dhahayaan adiga miyaadan sharci wax sharcigu miyuusan adiga ku xirayninna marka waxaa la rabaa intii ilaahay mukhaalafada gaalka kaa amray isaga dagaalkiisa intuu kaa amray nacaybkiisi intii lagaa amray waa kugu filan tahay laa shaka intaasna maslaxad sharcigaa ku jirto intaas ilaahay amrayaa maslaxaddu ku jirtaa wixii ka badan ilaahay isagaa naga og maslaxa kuma jirto hadda haddii la yidhaha yahuud baa la khilaafa haloo taga naag xayd qabto maxaa laga helayaa mafsadada laga helayaa ka badan bacdi naas markaa nufuustoodu intaas ma sii karto waxaana keenaya fiqhiyarida ibnu cabdilhaadi kitaabkiisa asaarim lmunki wuxuu yidhaahdaa dadka qaarkood fiqhigoodu ma gaarsiinayo laba khayr markay yacni noqoto inay mid doortaan kii ay dooran lahaayeen akhyaru lkhayreyn laba shar midda ay markaa yacni hadday qasab ku noqoto mid un inay qaataan midda yacni fudud ma kala garan karaan say ku qaataan adiladu hadday iska hor timaado tacaarud iyo u daahir ah uu jiro habka loo jamcinayo ma nufuustooda iyo quluubtooda ma sii kartuu leeyahay leanna maxaa yeelay fiqhiga iyo fahamka iyo qawaaciddii wax lagu fahmi lahay laga indilaaqi lahay baa ku yar ayb marka qofku un maahan aniga qofkaani sida uxunaan iska yeelaa ajar laguma helayo sida ajarka lagu helaayo waa sida uu ku amray allah subxaanahu watacaala intaas qadarkaasaana maslaxa ku jirto qofkii intaas sheegana maahan inuu yacni uu leeyahay marka yacni wixii kale ee alla amray ma jiraan inuu dhahayo maahan daad marka adiga wixii xaddhaafkaa lagaa reebay haddaad tiraahdid maya intii sharcigaadba diidan tahay ee markaasi waxay noqonaya dadkan marka bidcada laga reebo dhahaya nebigaa necab tahay waxba ka duwanaan maysa masalada ayb nin walbaana meesha isaga markaada uu jecel yahay buu saas ku dhahaa ayb qolo gaara anagu hadda ma haysan ayb sidaa marka xadiidku macnahaasu marka nebigu fatamacara wajhu rasuulillaahi wuxuu u doorsoomay arrintaasuu ka xumaaday arrin markaa yacnii sharcigii iyo diinkii xuduudiisii aan ahayn iyo u arkay qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa moxamed bnu cabdilacla qala xadaanaa cabduraxmaan bnu mahdi can xamaad bni slmta naxwah bimacnaahu qala xadaana bnu abi cumar qala xadaana sufyaanu can ibni اlmunkadir anahu samica jaabira yaquulu wuxuu maqlay jaabir oo dhahayo kanat اlyahuudu yahuudu waxay ahaayeen taquulu inay dhahayaan man ata mra'atahu fii qubulihaa haweentiisa ninkii u yimaado xagga hore kaga tago min duburihaa laakiin gadaal ka imaado horay buu markaa meeshii jimaaca loogu talagalo u jimaacaya laakiin xagga dambe u ka imaanayaa kaana alwaladu cunugu wuxuu noqonayaa axwala mid ishiisu gadisan tahay oo weersho ah fanasalad waxaa soo degtay nisaa'ukum xarthun lakum faatuu xarhakum anaa shi'tum haweenkiina waa beer yay idin yihiin beertiina u imaada meeshaad doontaan kaga imaada marka meeshaad doontaan kaga imaada bacdi naas baa waxay u fahmeen meesha allaale meeshii la doonay in laga jimaaci karo haweenka sidaas ma aha inaan saa loo wadinna waxaa laga fahmaa xarhakumta lafteeda beerta tashbiiha beer lagu shabahay yacnii beerta waxbaa la rabaa inay kasoo dhashaan oo laga goosto haweenta marka meesha ay wax ka yacni beer meeshii looga imaanayo uga taga ilmaha intee lagaga beeraa haweenta horay ee gadaal iyo meelahan kale maba looga laga beera ilmo ka imaan maayaan haweentiina uur ku yeelan mayso meelahaas kale marka meelihii ay uurka ku yeelanaysay yacnii beertoo kale ay ka shabahaysay uga imaada way qowluhu marka faatu nisaa'ukum xarhun lakum baaba macnahaas laga gartay ayb qال hda xadيiث xasn صحيiح qال xadثna mحamed بن بشhاaر qال xadثna cبدالرحمن بن مهdي qال xadثna سفyاn عن بن خثaym عن بن sاbط عن xفصة بنt cبدالرحمن عن أmi سلمة عن النبي صلى اه سلم في qwله تaعالى نساؤكم xrث لكم fأتوu xrثكم أnا شhiئتm yعnي صmاmا واxdا ay mslkا waaxidا imaama manaheeda mr mslkan meel waaxidan oo hal ah meel hal ah yaa alla uu yacnii idinkaga baneeyey meeshaana waa meesha ilmuhu ka dhalanaya ayb ay maslakan waaxidan huwa alfarju ayb marka aayaddu marka haweenta in gadaal looga tago iyo meelo kasii daran oo ka fool xun in loogaga taga iyo aayaddu ma ma ma banaynayso ee aayaddu marka macnaheedu waxay tahay hal meel kaga taga meeshaasna meesha ilmaha laga lagaga helo kaga taga ayb qaala alimaam abu ciisa hada xadiiثu xasan wabnu khusaym huwa cabdullahi bn cuثman bni khusaym wabnu saabit huwa cabdالraxman bn cabdillahi bni saabit aljumaxiyu اlmakiyu waxafsatu hiya ibnaة cabdالraxman bn abi bakrin الصdiiq wayurwى fi simaami waaxidi bsin yani qala xadaثna cabd bn xumayd qala xadaثna اlxasan bn musa qala xadaثna yacquub bn cabdالlahi الأshcariي can jacfar bn abi الmugiirة can saciid bni jubayri can ibni cabaasi qaala jaءa cmaru ilaa rasuuli اlahi sal ه slam cumar nebiguu u yimid faqaala ya rasuula allah wuxuu yihi rasuul allow halagtu waa halaagsamay qaala wama ahlakaka maxaa ku halaagay qaala xawaltu raxli laylata gurigaygii markaa ama raxligaygii baan wareejiyey caawa qaala falam yarudda calayhi rasuulu llahi sal l slama shay-an ibnulaiir marka wuxuu yihi kanaa biraxlihi can zawjatihi uga kinaayoonaya ayb wuxuuna u jeedaa araada bihi gishyaanaha fii qubuliha min jihati dahriha ayb macnahaasuu marka ujeedaa inuu markaa jimaacay hore uu ka jimaacay min jihati dahriha ayb lana almujaamica yaclu lmar'ata maxaa yeeley qofka mujaamica haween haweentiibuu ka kor noqonayaa ayb wejigeeda xaggiisaana soo xigayo ayb taxwiilku marka saas uga kinaayoonayaa marka isagoo xagga dambe uu kaga yimid laakiin meeshii la jimaacayay unbaa marka uu dam uu jimaacay ee qubulka qaala fawuxiya ilaa rasuuli llahi sal l slama nabigaa loo waxyooday hadihi laayatu aayadan nisaa'ukum xarhun lakum faatuu xarhakum anaa shi'tum ayaa loo waxyooday aqbil waadbir yacnii hore xagga hore iyo xagga dambeba uga imaaw hore uga imaaw gadaal uga imaaw macnaheedu gadaal uga imaaw waxay tahay laakiin wataqi dubura waa kaa wataqi waxaad ka dhowrsataa addubura gadaal ka dhowrso ayb iyo walxaydata iyo xaydkana ka iska ilaaliyo markay xaydka qabtana horaha ka jimaacin xataa ayb qala hada xadiiثu xasanu غariib wayacquub bnu cabdillahi alashcariy huwa yacquub alqumiy ayb xadiidku marka waa xasan qaala xadaanaa cabd bnu xumayd qala xadaanaa haashim bnu اlqasim can اlmubaarak bn fadalata can اlxasan can macqil bni yasaari anahu zawaja macqil wuxuu guuriyey ukhtahu walaashiis rajula ninbuu u guuriyey min almuslimiina muslimiinta ka mid ah calaa cahdi rasuuli llahi sal l slam waqtigii nebiga fakanat cindahu agtiisay ahayd maa kaanat intii ay ahayd uma طallaqahaa waa soo furay tadliiqatan halmar furid lam yuraajichaa ma soo ceshanin xata inqadat اlciddatu ilaa ciddadii ay dhammaatay fahawiyahaa waa jeclaystay oo haweentii buu marka rabooday wahawiyathu iyaduna way rabootay labadoodii baa mar kale israbooday uma khatabahaa maca alkhutaabi markaa waa soo doonay dadkii doonayay iyada isagoo macoodii isagoo la jiro ayuu isna soo doonay oo ilaa haweentii hadday ciddadii dhammaysato dabcan waa ciddadii ka dhammaatay soo dadka kale ugama xaq laha waa inuu soo doono faqaala lahu markaasuu wuxuu ku yidhi macqil yaa lukacu war midkan yacni xumow yani lukac yaa la-iimu oo kale waay lukac marka fucal waa marka wasni u samaysan marka rag fii sabi dukuur naam ayb yaa lukacu haweentana marka lakaaci baa la dhahayaa iyada marka facaali bay u samaysan tahay akramtuka biha waa kugu karaameeyey waa kugu maamuusay wasawajtukaha waa kuu guuriyey fadallaqtahaa waa soo furtay wallaahi baan ku dhaartay laa tarjicu ilayka abadan aakhira maa calayka wallaahi baan ku dhaartay laa tarjicu ilayka kuusoo laaban mayso abadan weligaa aakhira maa calayka waqtiga ugu dambeeyey oo adiga korkaaga ahaaday ee shaykan ugu dambeeyo dushaada ahaaday bay ahaa ayay ahaanaysaa qaala facalima allahu alla wuxuu ogaaday xaajatahu ilayha baahida uu u qabo isaga haweentaas wa xaajatahaa ilaa baclihaa iyaduna xaajada ay u qabto iyo danta ay u qabto ninkeedaas hore ilaa baclihaa hadda ninkeeda maaha laakiin waa bictibaari maa kaana wen ayb faanzla allahu tabaaraka wa tacaala alla wuxuu soo dejiyey waidaa طallaqtum الnisaءa fabalagna ajalahuna ilaa qowlihi laga gaaro waantum laa taclamuun aayadda marka maxay tahay waidaa طalaqtum الnisaءa fabalagna ajalahuna falaa tacduluuhuna an yankixna aswaajahuna idaa taraadow baynahum bilmacruuf dalika yuucadu bihi man kana minkum yu'minu biاllahi walyowmi اlآakhir dalikum azkaa lakum waaطhar wallahu yaclamu waantum laa taclamuun isagii baa marka waxaa la yihi hadii haweenka haddaad furtaan waqtigoodii ay gaaraan oo ciddadii dhammaystaan falaa tacduluuhuna an yankixna aswaajahuna haddaad tihiin dadkii haweenkaa weliga u ahaa ha u diidinina hana ka celinina haween nin nimankoodii hore inay dib u guursadaan ha u diidinina idinka hadday iyadana rabto isagiina kuf ou u yahay ha u diidinina ayb falamaa samicahaa macqilun macqil marku maqlay faqaala wuxuu yidhi samcan lirabbii wa aacatan asmacu waan maqlayaa samcan maqlitaana lirabbi rabbigay aan maqlayaa iyo wadaacatan waa waana adeecayaan ayb uma dacaahu waa u yeeray faqaala usawijuka wa ukrimuka waa kuu guurinayaa waana kugu maamuusayaa mar haddii da ilaahay amarkiisii yimid xadiidkan marka aayaddan uu tafsiir u yahay waxaa laga qaadanayaana tirmidi isaganba isagaa ka hadlayaan u deyneyna qaala hada xadiidun xasanu صaxiix wqad ruwiya min غayri wجhi can الxasan wahuwa can الxasani غariibu xadiidka xasanulbasri riwaayadiisa qariib buu ku yahay wafii qaala wafii hada اlxadiidi tirmidi wuxuu yihi xadiidkan waxaa ku sugan dalaalaة baa ku sugan dalaalo tusin calىa anahu laa yajuuzu inuunan banaanayn buu tusayaa annikaaxu nikaax bigayri waliyin weli la-aan xadiidkan waxaa laga qaadanayaa nikaax weli la-aan inuusan ansixaynin sababtu waxay tahayna sida looga faa'iideysanayo hadday gabadhu iyada isguurin karto garoob bayba ahayde hadday iyada isguurin karto ninkan maba loo baahdeenba iyo warkan dheerba iyadaa intay wadaad u tagta dhihi lahayd ninkan waa rabaa io guuri wadaadkuna marka waa guurin lahaa hadday ansa hadday ansaxayso laakiin taasaan marka ansaxaynin lianna ukhta macqil ibni yasaarin macqil ibni yasaar walaashiis kaanat hayiban garoobay ahayd soomaalidu marka waxay yidhahdaan garoob weli uma baahna ayay dhahaan meelay ka keeneen eber waay qur-aanna kama keenin xadiidna kama keenin madhabteennana kama keenin oo shaaficiy meel ay ka keeneen lama yaqaan gabar iyo garoob labaduba weliyay u baahan tahay waa tan aayaddan hadda gabadhan marka waa lasoo furay ninkeeda ciddaday ka dhammaysatay waa ka waa dhammaatay ciddadii haddana marka la guurinaayo allah wuxuu amrayaa weligeeda waa ha u diidina guurka u guuri buu leeyahay hadduusan suldo iyo awood ounan ku lahayn isaga lama dhaheen war guuri awooda ilaahay siiyey subxaanahu watacaala ayb waayahay falow kaana alamru ilayha arrintu hadday iyada xaggeeda ahaan lahayd duuna weliyihaa weligeeda ka soke lazawajat nafsahaa nafsaddeeday guuri lahayd walam taxtaj ilaa waliyihaa weligeedana uma baahateen macqil ibni yasaarin ahaa wainamaa khaaaba allahu ilaahay wuxuu kula khitaabay fi laayati aayadda dhexdeeda alwliyaaa nimanka walaayada haayo faqaala wuxuu yidhi falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna fafii hadihi اlaayati waxaa ku sugan dalaalatun dalaala ku sugan calaa ana almra ila alwliyaa'i arrinta waxaa iska leh dadka walaayada hayo fi taswiiji guurinta maca ridaahunana lala qabo haweenka raalli ahaanshadoodana lala qabo laba shay baa marka la ictibaarinaa meeshaan weligaa amarka guurinta asaa iska leh ta labaad waxa ay tahay maca ridaahunna ma qasbaaya isaga xataa iyada ninka haddii ay rabto markaas kafaa'adii waxbuu ka fiirinayaa hadday israbaan marka kafaa'adiina uu ka soo baxay waa waa u guurinaya haddii kafaa'adii la waayo maalan oo diintiisii xun tahay oo kale waa waa ugu diidi karaa macno iyada maslaxadeeda u laabanaya waana waxa mas-uuliyaddaba loo siiye isaga ayb iyadana markaas hadday tiraahda waa rabaa ninkan hawl adiga kuu taalla waay hadday tiraahdo nikaax baatila waay nikaaxaas haddii sabab sharci ah ou cuskan yahay ninkaas haddii sabab sharciga aanay jirin adamaba jirta markaas ee markaas aynan sabab sharciya jirin intaanan ka bixinba qodobkan ninkan weli weliga ah gabadhan guurkooba u diidan yahay waa celcelinayaa maanta dhan nin ku kufay la imaanaysaa ma rabo mas ma u guurinayo maxaa la yeelayaa marka ninkaasoo kale soomaalidu iyadana waxay iska taqaanaa ninkaas hortiisaa lagu guurinayo yaa ku guurinayo waa yahay hortiisa waa lagu guurinaya waa saxiix laakiin yaa ku guurinayo qaadiga qaadigay tegaysaa aniga dhibkaana ay haystay leedahay guuraan u baahanahay ninkanna guurkii waa ii diidan yahay waa la wacaa isaga marka maxkamadda markhaatiyaalaa ku sugaayo ama isagaa qiranayo war guurkii ma u diidan tahay gabadhani hadduu qirto isaga ama markhaatiyaal ay ku sugaan ninkaasi inuu caadil yahay oo guurka gabadhaa uunan u rabin war ma guurinaysaa buu leeyahay qaadiga hadduu diido maya uu yidhaahdo anu ma guurinayo qaadigaa guurinaya markaas lianna qaadigu wuxuu haystaa walaayo caam ah dadka meeshaas degan madax asaa u ah mar hadduu madax u yahay wuxuu haystaa walaayada caamkuu ku guurinayo ee ninkan diidayana walaayada ou haysto walaayo khaasaa la yidhaha laakiin waxaa la yaab leh ninaan awoodna lahayn qaadina ahayn kutub inta ugu jiro baabuurta hoos ordayo sida uu ku yahay yacni macnaha oo wax ku meherinayaan la fahmi karin ayb walaayo khaasana wax ku meherin maayo mid caamana wax ku meherin maayo waa shaydaan shaydaan meel taagan waay oo u taagan uun dadka inuu fidneeyo bes u taagan intaana iyada lafteeda ka bixin mas'alo saddexaad waxay tahay haddii qaadi la waayo weligiina la waayo maalan haweentiina ay guur rabta maxay samayn kartaa markaas waxa la yidhaahdo muxakam ayaa jiro muxakam ila maslaxadii guurka lama cadilaayo markaas daruuraa timid xaaladda noocaas oo kalea markaas qof yacni muwaasafaad sharciga ku leh oo yacni qadaa yacni waxaan ujeedaa ah cadli isaga laftiisa ah ayay taladeeda u dhiibaysaa ile lama haayo weli markaan waana meesha uu imaamu shaafici yidhi almru idaa daaqad tasac arrintu hadday ciriiri iyo daruuro ay gasho ruqsaa imaanaysa cagsi bay ka dhigeen laakiin kuwani arrinkii oo marka muwasaca bay ciriiri ka dhigayaan iyagaa ka dhigayaan gabadhii marka ehelkeedii aabaheed war umaba haayo ama ninkii weliga u ahaa war uma haayo suuqaanay wax ka doontay waaba layskala tegay waa la xaday hadhow meeshii markii la taga aabbaha meelahan ma jooga maya ma joogo meelahan waa ninaan markii horena wax laga doonin waxna loo sheegin lasoo xaday waay waxaas marka caqli iyo sharci tusaayo ama keenayo male qofkii sidaas markaa dabdabcan wax ku qaboo kale ama wax ku guursaday isaga hadduu jaahil yahay jahligaas macduuruu ku yahay laakiin markuu ogaado waa inuu guurkaas iska cusboonaysiiyo oo mar kale weligii intuu u tago weligiina ounan dhihin war intaasaad haysatay xaaraan maa ku haysatay soomaali madax adeegeeda lama rabo diinka in loo hogaansamo horena waxaan usoo marnay imaamu shaafici inuu leeyahay cuquudda sideedaba cuquudda baatilka ah dadka raalli ahaanshadooda kuma ansaxdo marka caqdigan baatilkaa xataa haddii inta loo soo xero galo la yidhaha war waa idin xumayna gabadhii waxbaan idinka xadnaye bal waayaha aan is ogaana hadda wixii ka dambeeya haye waa is ogaanay haye waa is ogaanay xalaal kama dhigaysan waa inuu isaga caqdigii iyo lala imaado waay leanna imaamu shaafici wuxuu yidhi cuquudda mafsuuqada ah ama baatilka ah ee saxiix ku noqon mayso biridaa ahliha raalli ahaansho mujarada ma ku noqonay waa in haddana sharciga dib loogu celiyaa taqriirkan alimaamu tirmidi oo taqriiriya nafsuhu shaaficiya sidaan u taqriiriyey masaladan imaamu shaafici kitaab ulum qaala xadatanaa qutaybatu can malik bni anas marka qowlkii saxiixa ah ee qawiga ahaa in laga leexdo oo laga doono xawaashi dambe meelaha wax laga raaraadiyo ay diinin haadaa qofkan muuse ilaahay lahayn uusan dhimanaynin wadaadka markaa ma yacni ka doonaya xawaashi dambe iyo wax ka raaraadinaya waa dhibaata qala xadaثna qtaybaة عan malik bn anasi xaa xadaثna اlanصariyu qala xadaثna macnun qala xadaثna malik عan zayd bn aslam عan اlqacqac bni xakimi عan abi yunus mawlى caaئishata wahuwa hiqat rawaa lahu اlbukhariي fi ladb اlmfrad wmuslim wabu dawud wالtirmidiy wالnasaئiy qaala amaratnii caa-ishatu caa-isha waxay i amartay an aktuba lahaa musxafan musxaf inaan u qoro wa qaalat waxay tidhi idaa balagta haadihi alaaya aayaddan haddaad gaartid fa aadinnii isoo ogeysii xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa falamaa balagtuhaa markaan gaaray aadantuhaa waa ogeysiiyey fa amlat calaya waxay ii yeerisay xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa wasalaati alcasri wasalaati alcasri marka ma qiraa'o ahaanay ka wadaa iyo nebigan ka maqlay iyo miyay ka wadaa maya waa min ala calaa jihati tafsiir ayay u jeedaa marka yacni riwaayaadka qaarna macnahaas oo kale ayayba tilmaamaysaa oo alqaasim ibn moxamed ibn abi bakar baa caaisha wuxuu ka wariyey wasalaati alwusطaa qaalat markaasi caaisha waxay tihi salaati alcasri waa tafsiir marka ayb dariiq kale marka min can curwa wuxuu yihi kaana fii musxafi caaishata waxaa ku taallay xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطaa wahiya salaatu lcasri marka wahiya salaatu lcasri qiraaa inaynan ahayn waa ujeedaayo tafsiir ay tahay ayb qiraaadu marka ma ahan xaafiduu cala asalawaati wasalaati lwusطaa wasalaati alcasri hadday sidaa ahaan lahayd salaatulwustaa inaynan salaatulcasri ahaynaa laga fahmi lahaa sida looga fahmaayana waxay tahay salaatulwustaa baa waxaa lagu cadfay salaatulcasri waalcadfu yufiidu tagaayura cadafku asal wuxuu ku yahay muqaayara soo sidaas maaha cadafku muqaayaru faa-iideyna haddaa tiraa ra-aytu zaydan wacamran zayd iyo camar isku mid maaha labay kala yihiin walidaalika laba shay oo isku shay isku mid a waa la ysku cadfi karaa laakiin waxay leeyihiin cadfu tafsiir waayo waa in markaas oo kale markaa labada qof hadday ku doodaan shaygani maadaama uu kan ku cadfan yahay la mid ma aha kan iyo waa la mid ninka dhahayo waa tafsiir xujaa laga rabaa inuu daliil keena sa leanna ninkaani asalkii uu ku socdaa cadafku inuu muqaayaro iyo waxaa faa-iideynaya ayb faama waqumuu lilahi qaanitiin waqaalat samictuha min rasuuli illahi sala ll slam nebigan ka maqlay marka nebi waxay ka maqlay tafsiirka waa dhici kartaa inuu yahay qira'a ahaan ma u ah oo qiraa'aadka shaadka iyo midka mutawaatirkaaba ma ma leh saasaa leeyahay ayb qiraa'aadkan shaadka laakiin wax tirada un ka batay waa calaa kullin marka in tafsiir ay tahay riwaayaadka caa-isha wahiya salaatu lcasri iyo ay tilmaamayaan qaala wfi lbaabi can xafsata qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaana xumayd bnu mascadata qala xadaana yaziid bnu zurayc can saciidi can qataadata qala xadaana alxasan can samurata bni jundubin ana nabiy اllahi sal l slama qala salaatu lwusطى salaatu lcasri qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaana hanaadu qala xadaana cabdatu can saciid bni abi carubata can qataadata can abi xasan alacraj wahuwa alaxraj muslim bnu cabdillaahi saduuqu rumiya bira'yi اlkhawaarij can cabiidata asalmaaniy cabiidat bnu camrin ana caliya xadaahu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama qaala yowma alaxzaab nebigu wuxuu yidhi allaahuma mla' qubuurahum wa buyuutahum naaraa ilaahu guryahooda qubuurahooda iyo guryahooda dabka buuxi kamaa shaqaluuna say nooga shuqliyeen can salaati lwusطaa xataa qaabat ishamsu ilaa qoraxdii ay dhacday idan salaat lwusطaa waa salaad salaat lcasr xadiidkan saasuu tilmaamay cabdulmu'min ibni khalf addimyaaqi kitaabu ka qoray maطbuuca kashfu lmuqaطaa can salaati lwusطaa saasoo kale la yihaahdaa isaga weliba salaat اlcasri ma dooranayo ayb salaadaha kaleu mid un ka dooranayo qala xadaanaa qala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad ruwiya min gayri wajhi can caliyin wabu xasan alacraj waabulxasan alacraj ismhu muslimu qala xadaana maxmuud bnu haylaan qala xadaana abu nadr وأbو dاود عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعوud qال qال رsuل الlه صلى اه عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر qال وفي الbاب عن زيد بن ثابت وأbي hاشhم بن cتبة وأbي هريرة qال hذا xadيiث xسن صحيح qال xدثنا أحمد بن منيع qال xدثنا مروان بن معاaوية ويزيد بن هاrون ومحمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل وهو البجلي أبو الطفيل ثقة عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم على عهد رsuuل اللahi صلى اه عليه وسلم wqtigii نebiga waan hadli jirnay في الصلاaةi صلاada dhexdeeda فنزلت waxaa soo degtay وqumوu للahi qاaniتين faأmirna بالسkuuti waxaana la أmray salaada inaan ku aamusno yani inaan ku aamusno waxaa laga aamusaya waa hadalkii salaada ajnabiga ka ah ee faatixadii iyo tasbiixdii iyo waa la akrinayaa kuwaas eeka kuwa laga aamusaya kuwa ayb meeshan kale marka tafsiir labaadoo aayadda qeyb kale waqumuu lilahi qaanitiin taasuu fasirayaa macaanida lagu fasirana saakitiina ka mida qala xadaana axmed bnu maniic qala xadaanaa hushaymu qala ahbaranaa ismaaciil bnu abi khaalidi naxwahu wazaada fiihi wuxuu ku daray wanuhiinaa can اlkalaam hadalkii waa nalaga celiyey qaala hada xadiiثu xasanu صaxiix waabuu camrin الshaybaaniyu ismhu sacd bnu iyaas qala xadaanaa cabdالlahi bn cabdiلraxmaan wahuwa الdarimiyu qala ahbaranaa cubaydالlahi bnu muusa wahuwa baadaam alcabsiyu can israa-iil wahuwa bnu yunus bn abi isxaaq الsabiiciy can الsudiy can abi maliki abu malik hazwan algifaariy mashhuuru bikunyatihi hiqat can اlbaraa walaa tayamamu اlkhabiiثa minhu tunfiquun qaala wuxuu yihi naزlat fiina anagay shanigeennay kusoo degtay dhexdeenna macshar alansaari haddaan nahay ansaar kunaa asxaaba naklin dad waxaan ahayn geed timireedya leh beero timira leh fakaana rajulu qofku wuxuu ahaa yaأtii min naklihi geetimireedkiisa xaggiisa ayuu kala imaanayay calaa qadri calaa qadri kahratihi wa qilatihi badnaantiisa iyo yaraantiisa in la eg hadba wa kaana arajulu ya'tii qofku wuxuu ahaa inuu la imaanayay bilqinwi laan walqinweyni laba laan fayucalliquhu fi lmasjidi masjidka ayuu suraayey hal laan ama laba laan buu soo goynayaa masjidka ayuu surayey marka wa kaana ahlu sufati ahlu sufa waxay ahaayeen laysa lahum طacaamun cunto uma ma aynan haysanin fakaana axaduhum midkood wuxuu ahaa idaa jaaca haddii uu baahdo atalqinwa laanta ayuu u imaanayey fadarabahu bicasaahu ushiisa uu ku garaacayay fayasqutu lbusru watamru timirta jaallaha ah busriga iyo timir iyo tamriga timirta caadigaa usoo dhacaysa fayaakulu waa cunayey wa kaana naasun dad waxay ahaayeen miman laa yargabu fi lkhayri dad aan khayrka jeclaanaynin oon jeclayn waxay ahaayeen ya'ti rajulu qofku inuu la imaanayay bilqinwi laan fiihi dhexdiisa uu yahay ashiisu yacnii timir aan bislaanin oo aan adkaanin ayb yacnii laf timir laftimireedkeedu aynan adkaanin lafteeda weli aynan soo adkaanin amaba aan lafba lahaynba ayb ayuu la imaanaya waana kulle ceeb unbay ku ayay ahayd timirun dadku ay waxaynan dadku jeclayn walxashafu iyo timir boloshay oo iska bolol ah nacam ayuu la imaanayay mid xashafku waa midda qallashay ee hallowday ee boloshay ayb walidaalika yani matal carbeeda wuxuu yahay axashafan wasuu'a kiilatin nin baa marka wuxuu isugu daray timir bolola oo dadka ku khayaano iyo miisaankii haddana uu ku khayaanayo timirtii waa bolol miisaankiina waa khayaano iyo qishi markaasuu yidhi axashafan wasuu'a kiilatin labadaas ma isugu kay daray u yihi nacam timir bolol ood igu khayaanaysa iyo haddana miisaankiina ma igu dartay ayb wa bilqinwi ayuu la imaanayay laan qadinka sara jabtay iska soo jabtay fa yucalliquhu waa surayey faanzla allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati ma kasabtum wmima akhrajna lakum min alardi walaa tayamamu lkhabiida ha u qasdinina shayga xun ayb minhu waxaa dhulka idinkaga baxay xaggiisa xaalow ka ahaaday tunfiquuna yani aad naa marka aada nafaqaynaysaan walastum biaakhidiihi kuwa qaadanayana idinku aydnan ahayn ilaa an tuqmiduu fiihi inaad indha laabaysaan maana indhaha aada isku qabsanaysaan waxa adigaba markaad qaadanayso dirqi iyo dhib iyo indhaqabsi aad ku qaadanayso ha sadaqaysanin wax sidaas oo kale qaaluu waxay yidhaahdeen low ana axadakum midkiin uhdiya ilaa ilayhi haddii loo soo hadiyeeyo midlu maa acdaa wuxuu bixiyey oo kale lam yaakudhu ma qaadanayo ilaa calaa iqmaadin indhalaabitaan iyo waxayaa-in sariig iyo xishood maahani qaala wuxuu yidhi fakunaa bacda dalika intaa kadib waxaan ahayn ya'tii axadunaa midkaan inuu la imaanayo bisaalixi maa cindahu waxaa agtiisa yaallo kan midka midkiisa fiican qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu غariib waabuu maliki huwa algifaariyu wayuqaalu ismhu غaswan waqad rawa hawriyu can الsudiyi shayئa min hada ayuu wariyey qala xadaanaa hanaadu qaala xadaanaa abu اlaxwas huwa salaam bnu sulaym alxanafiy can caطaء bni saa'ib riwaayat abi laxwas can caطaء bacda اlاkhtilaaط miamsa qabla اlاkhtilaaط wa bacda اlاkhtilaaط cilo wuxuu yihi can murat اlhamdaniy can cabdillahi bni mascuudi qaala qaala rasuulu اlahi sal ly slam ina lishayطaani shaydaanka waxaa usugnaatay lamatan waxaa usugnaaday markaa yacni asiibitaan walilmala walilmalaki lama malagana waxaa usugnaaday asiibitaan oo bani aadamkii marka wuxuu ku leeyahay asiibitaan iyo taabasho faamaa lamatu shayطaani shaydaanka asiibitaankiisa faicaadun bishari shar uu markaa yacni ugu goodiyo ayb watakdiibun bilxaqi iyo xaqbeenin wa amaa lamatu lmalaki fa iicaadun bilkhayri watasdiiqun bilxaqi weeyaan faman wajada dalika kaagaas qofkii helo falyaclam ha ogaado anahu min allahi ilaahi xaggiisa inuu ka ahaaday falyaxmad illaaha allah ha ammaano waman wajada alأkhraa ta kale qofkii helana falyatacawad biاllahi min الshayطaan ilaahay ha ka magan gala shayطaan ثuma qara'a ashayطaanu yacidukm اlfaqra wayaأmurkm bاlfaxshaa yani shar buu yaboohayaa iyo xumi u xun malaguna wuxuu yaboohayaa markaasi khayr iyo watasdiiq biاlxaqi xaq rumayntiisa labadaa marka yaa qofkii ku jira xadiidkii waa tow ah markaa nebiga laftiisa la weydiiyey aniga midka yacni qariinka ila ah wuxuu yidhi waa ka nabadgelayaa waa ka nabadgelayaa tafsiirkeedana waa soo marnay hadda ka hor kitaabka laftiisa ayaan kusoo marnay sufyaan bnu cuyayna inuu macnaha ku fasiray qaar baa marka waxay dhahayaan fa aslama iyo fa aslamu alla kala dabdiyay fa aslama ibnu cuyayna isaga waa diiday shaydaan baaba la leeyahay haddana fa aslama see waayo qala hada xadiidu xasanu gariibu wahuwa xadiidu abilaxwas laa nacrifhu marfuuca ila min xadiidi abilaxwas qala xadaanaa cabd bnu xumayd qala xadaanaa abu nucaym wahuwa lfadl bnu dukayn qala xadaanaa fudayl bnu marzuq can cadiy bni haabiti can abi xaazimi can abi hurayrata qaal qala rasuulu lahi sal l slam ya ayuha اnnaas dadow ina allaha طayibun ilaahay waa wanaagsan yahay laa walaa yaqbalu ilaa طayiban mana aqbalaya ilaa wax wanaagsan maaha wain allaha amara lmu'miniina alla mu'miniinta u amray bima amara bihi lmursaliin waxau rususha amray faqaala ya ayuha rusulu kuluu min aطayibaati wacmaluu صaalixan inii bima tacmaluuna caliim waqaala ya ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati ma razaqnaakum tanuu ka raba aayada daba iyadaa baqara ku jirto wadakara rajula qofkiibuu sheegay yutiilu safara safarka dheeraynaya ashcaha xaal uu yahay mid basaasan aqbara boor le yamuddu yadahu ila asamaa gacantiisiibuu samada u taagayaa yaa rabbi yaa rabbi buu dhahayaa wamabcamuhu xaraamun wamashrabuhu xaraamun wamalbasuhu xaraamun wagudiya bilxaraami faannaa yustajaabu lidalika qaala hada xadiidun xasanu gariibu wainamaa nacrifuhu min xadiidi fudayl bni marzuuq wabu xaazimi huwa alashjaciyu ismhu salmaan mawla cazat alashjaciy qala xadaanaa cabd bnu xumaydi qala xadaanaa cubaydullahi bnu muusa can israa'iila can isudiyi qaala xadaanii man samica caliya yaquulu lama naزlat hadihi اlaaya marka xadaanii man samica markuu leeyahay mubham weeyaan lama naزlat hadihi اlaayatu markay soo degtay wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bih اllah fayغfiru liman yashaau wayucadibu man yashaa axsanatnaa waana murjisay sababtay u murjinaysaan hadda waxay tahay haddii la yidhaha waxa qalbiga kaaga soo dhacana waa laguu xisaaba waxaad ku qowsho ood muujisana waa laguu xisaabaya yaa badbaadaya marka qalbiga waxbaa isaga soo dhacdhacaya haddii dembi ay tahay arrintaas wax badbaadayaaba yaraanaya laakiin waxyaabaha qalbiga kusoo dhacayo waxna waa khawaatir iyo hawaajis waxna waxaa weeyaan casmi iyo iraada wixii casmi iyo iraado ah qofku markuu iraado ou qalbiga wax ka goosto ee ou go-aan ay ka noqoto arrintaasi sacyi buu gelaa go-aan dhaba markay ka tahay sacyi buu gelaya casmigaas markaad haddii wixii intaad sacyi u gasho aada soo weyso maan laguu qoraynin dembi waa laguu qora leanna si kalaad un u weysay maahane adiga waxaa kaa go-nayd dembigaas inaad gasho la mid maahan marka wixiina inta kugu soo dhacaan haddana aada iska aad iska dafciso middaa iyada ajaraaba laga helaa dambe qaala wuxuu yihi qulnaa waxaanu nidhi yuxadisu axadunaa nafsahu midkaan nafsadiisau la sheekaysanaya fa yuxaasabu bihi waa loo xisaabayaa laa nadri ma ogin maa yuqfaru minhu walaa walaa maa laa yuqfaru minhu waxa loo dhaafayo iyo waxaan loo dhaafayo fanazlat hadihi اlaayatu baa soo degtay bacdaha fanasakhathaa laa yukalifu اllahu nafsa ilaa wuscaha laha maa kasabat wacalayha ma ktasabat aayaddaa dan baa marka lagu nasakhay qaala xadaanaa cabd bnu xumaydi qaala xadaanaa alxasan bnu muusa warawx bnu cubaadata can xamaad bni salma can caliy bni zayd wahuwa bni judcaan can umayata umayatu bintu cabdillaahi ayaa la yihaha wahiya imra'atu waalidi caliy bni zayd cali bni zayd aabihii baa qabay ma dhalin laakiin iyada ayb walaysat ummahu hooyadii maynan ahayn tirmidi baa u wariyo waxba ibnu xajar uma sheegin qaalat can umayata anaha sa'lat caaishata bay su-aashay can qowli اllahi tabaaraka watacaala wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi اllah wa can qowlihi man yacmal suuءan yujza bih faqaalat waxay tihi maa sa'alanii canha axadun qof ima su-aalin aayaddan xaggeeda mundu sa'altu rasuula اllahi sal l slam intaan nebiga su-aalay faqaala wuxuu yidhi haadihi tani mucaatabat اllahi waa ilaahay canaantiisa alcabdi addoonka uu canaananayo bimaa yusiibuhu ou ku canaananayo waxa uu ku asiibayo alleh addoonka uu gaarsiinayo min alxumaa ee qandhada iyo wanakbati musiibada ah ayb xata albidaacatu alaabta yadacuhaa fii yadi qamiisihi qamiiskiisa gacantiisa uu gelinayo fayaftaqiduhaa uu weynayo fayafzacu lahaa oo u argagaxayo xoogaa uu naxaayo naxdintaas xataa waa wax lagu imtixaanayo addoonka lagu ciqaabayo xataa ina alcabda addoonka la yakruju min dunuubihi dunuubtiisuu ka baxayaa kamaa yaruju kamaa yakruju tibru laxmaru dahabka guduudan sida uu uga soo baxo min alkiiri ee buufanaha iyo geedka lagu kululeynayo yacnii aayadda waxay u fasirtay tafsiir labaad oo ay kan fiili man yacmal suu-an yujza bihi ninkii xumin la yimaado waa laga abaalmarinaya lakiin see looga abaalmarinaya iyaga waxay u qaateen marka in aakhiro laga abaalmarinayo loo ciqaabayo sidaas ma aha ee xumaantan yacni masaa-ibtan kugu dhacayso ayaa waxaa ayaa waxay tahay ciqaab dunuub adiga aada gashay lagaaga gudaayo qiyaamana laguma haysta markaas xataa wuxuu leeyahay marka qofka alaab uu intuu meel dhigay ama qamiiskiisa geliyey uu weynayo qofku markaa xoogaa uu naxayo oo alaabtii waa iga dhuntay uu leeyahay waxoogaa dareenkiisu isbedelayo taa xataa man yacmal suu-an yujza bihiday ku jirta waa jazihii wax ka mida qaala hada xadiidu xasanu gariibu min xadiidi caaishata laa nacrifhu ila min xadiidi xamaad bni salama isnaadku waa daciifo caliy bni zayd bni judcaanna waa ku jiraa umaya lafteedana jahaala ku sugan ayb laakiin sanad waxaa jira imaam axmed uu soo saaro saxiixo min xadiidi caaisha nin baa aayaddan akriyey markaasuu yihi inaa lanujza bikulli camalina annaga camalkeen oo dhan mana laga abaal marinaya halagnaa idan waa halaagsanay hadday saa tahay nebiga arrintaa ay gaartay markaasuu yihi nacam yujzaa bihi lmu'minu fi ddunyaa fii musiibatin fii jasadihi fi ma yu-diihi kaasaa marka ku filan ayb qال xdثna mحmud بن غylan qال xdثna wkiع qال xdثna سfyاn عn dm عn آdم بni سlayman عn آdم بni سlayman whuوa الqرشhiي الكufiy walidu yaحyى walidu yaحyى yaحyى بن adم ya w yaحyى بن adم marar badan uuna soo marya xadiidta waa wariyaa waxaa kaloo caan ku yahay صaaxibu kitaabi الkhrاج saaxibu kitaab اlkharaaj oo loo laabtaa aabihiis waay marka kan can saciid bni jubayri can ibni cabaasin qaala lama naزlat hadihi اlaayatu aayaddan markay soo degtay wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi اllah dakala quluubuhum quluubtoodii waxaa galay minhu aggi xaggiisa shay-un baa ka galay lam yadkul ma gelin min shayin shay xaggii aan ka gelin waxaan shay hadda ka hor xaggii aan ka gelin baa quluubtooda aayaddan xaggeeda ka galay waa cabsadeen faqaaluu linabiyi sal l slam nabigay waay ku ayay ku yihaahdeen faqaala nabigu wuxuu yidhi quuluu samicnaa wa aطacnaa weliba waxay ahayd waxay yihahdeen rasuul allow acmaashii waxaana lagu kallifay waxaan awoodeyno iyo waxaanan awoodeyninba markaasuu nebigu yidhi ma waxaa rabtaan inaad dhahdaan se yahuud tiri samicnaa wacasaynaa quuluu samicnaa waadacnaa dhaha faalqa allahu liimaana fii quluubihim ilaahay iimaan buu quluubtooda ku riday faanzla allahu tabaaraka watacaala aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbih wاlmu'minuun ilى aakhiri اlaaya laa yukalifu allahu nafsa ilaa wuscaha laha ma kasabat wacalayha ma ktasabat rabbana laa tuaakhidna in nasiinaa aw akhda'naa yacnii rabbi ow hanoo qabanin waxaan ilowno ama waxaan qasad la-aan aan u samaynay annagoon wax u qasdaynin qalad naga dhacay qasad la-aan noogaga dhacay ilaahu hanoo qabanin waxaan saa ugu gefnay qaala qad facaltu ibnu taymiya marka meeshani wuxuu leeyahay masaa-ilu اlusuul wاlfuruc labada waa soo gelaya meeshan oo qofka haddii isaga oo xaq raadinayo dadaal ay ka tahay oo hawadiisa aan raacaynin hadduu mas'ale ku gafo masalada ama caqiide ha ahaato ama ha ahaata mas'alo yacni masaa-ishan ay yihaahdaan almasaa'il alcamaliya waxay doontaba ha ahaatee macduur waayo leanna ilaahay ma kala saarin in nasiinaa aw akhda'naa qaala qad facaltu buyi waa idin yeelay buyi walidaalika marka qofku haddii qaladku ounan qasad u ahayn isla markaasna isagu uusan gaabinin xaqa raadintiisana uunan ka gaabinin ee intii tabartiisa ah diin iyo dadaalna ay ku jirto u qaldamo qaladkaas isagaa marka yacni waa loo dhaafayaa la qasad maaha dawaa marka uunan mucaanadana samaynin ogow inta xaqii loo bayaaniyo xujadii lagu oogo hadduu madax adayg la soo taagan yahay markaa qad facaltu ma gelayo ayb leanna wixiisu khad ah waa ka tageen markaas ayb bacd annaasna marka waxay kala saarayaan waxay leeyihin masaa-isha hadday caqiido tahay ma laysugu cudur daarayo khada iyo jahli midna hadday tahay yacni masaa-ishan fiqhiga iyana waa laysugu cudur daarayaa sax maaha arrinta iyadan ayb ha kala weynaadaan oo qaladka caqadiga waa ka culus yahay qaladka camaliga ah haddana laakiin qofkani ilaahay wuxuu ku kalifaa tabartiisa intaa la eg haddii ninkan intuu dadaalay dadaalay wax bartay isaga waxba uunan hakranin ee maalan ninkii wax barayeyba ee qof kalena uusan haysanin isagiiba inxiraaf uu ku jiro ee inxiraafkaas caqadigaa waa usoo gudbaa qofkan haddaan marka loo bayaaninin waa iska macduur ayb waxaa kaloo la mida ninkan waaba mujtahid waa ku ijtihaaday arrintan fahamkii nusuusta iyo waa sidaan la noqday macduur waa isaga laftiisa walidaalika ibnu taymiya caqiidadan waasitiyada markuu ku dooday waxaa lagu yidhi adigama waxaad leedahay caqiidadan meeshan aan ku qoray oo alcaqiida alfirqa annaajiya waayo aa leedahay ma waxaad dhahaysaa qofkii aan raacin ama khilaafo waa halaagsama ma dhahayuu yidhi sidaas ma dhahayuu yidhi sidaas sababtuna waxay tahay waxaa laga yaabaa inuu u qaldamay can ijtihaadin waa suuragal uu yidhi jahli inuu ku keenayna waa suuragal ma qofkaasi marka waa halaagsamaa ma la dhahayo aayaddan iyou keenay marka ilaahay baa rabbanaa laa tu-aakhidnaa in nasiinaa ow akhda'naa qad facaltu yidhi ayb waayahay rabbanaa walaa taxmil calayna isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina qaala qad facaltu waa yeelay rabbanaa walaa walaa tuxamilna maa laa taaqata lana bih wacfu cana waqfir lana warxamna qaala qad facaltu qala hada xadiidu xasan waqad ruwiya hada min gayri hada اlwajhi can ibni cabaasi qala wafi lbaabi can abi hurayra waadamu bnu sulayman yuqaalu huwa walidu yaxya bni aadam hada aakhiruhu wallah aclam wslى اllah wslm cla nabiyina mxamed